asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan meelwal baa joogtaan iyo si kasta oo maqta radio cdaba idin soo gaariyoba ku soo dhawada barnaamijka xulashada waraasada xilli walba haddana kaad nooshay marka laga reebo habeenimo jimcaha
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeya anna gamad haddaan kugu masixi a ku gubataaye jeediya dhulkuba kuu dacweye agogoridays xaqoo kuu gufaaciyo kukumay jabaganoon daahin idab alle ilaah kuu ganjaaf guluf maqaadiir saam iyo garnay doonayo guruubta kaa aada gugulisa waa beri wax baad kuu golayreeye adoo gumad tasiidkii rabbiga gelingalkaayiin alle goota gooteeda kale kuu gantaa lows bulxis iyo bilaaw iyo adlee gooya hilibkaan yaandhari kutiir iyo buran gulac ku lisiiya gidaad abamarin iyo ku dhibo gaasiiyo jeelo soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye gurma go-anin gegan iyo allow beedqabaday kaadi gebigaaba midkaasoo rabo goban ha kaa reebin sabtaxdo ilaahay ku goodaayihiyo geed sabilabelsi geengeelle iyo dumud ha kaa yeelo gablan wiilaaneed alloguba kuu seex sabigegida ceebtee ku taa goobta laga leexday bisi waylaxasee ku dila garanta mooyaana yey goobad kisto duwaa gorinta kaa fuule baar kuu gabado iyo lidax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye kun irmaani ruba kadun gad iyo haalaano meeyaa laga gadoomayin iyo geli ka laalaasho aamiin
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa arbaco qamis ay soo gelisoo shanta bisha labaad ee february sanada labaatan labaatan qodobada barnaamijka caawa ka soo qaadan doona haddii allah awoodda laga le waxaa qayb ka noqon doona gudoomiyaha maxkamada sare ee dalka ayaa maanta magaalada caasimada hanaadisho kulan kula qabta safiirka talyaaniga ee soomaaliya qodobo kala duwan oo arrimaha darsi ku saabsan ayaa laga wada hadlay warar arrintaas ku saabsan ee goor rumaala doontaan waxyaabaha kale caawa barnaamijkan kusoo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona maamulka degmada dalxaawo ee dowladda federaalka soomaaliya waxay sheegeen inay soo dhaweynayaan ciidamada haramcad ee gaardamada dalxaawo ee gobolka guud ee maamulka jubbaland waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal xaaladaha goobaha ay gaareen ciidamada dowladda federaalka ee gaaray degmooyinka gobolka guud ee maamulka jubbaland waxyaabaha kale caawa barnaamijkan kusoo qaadan doona wax qayb ka noqon doona dowladda federaalk soomaaliya ayaa war culus ka soo saartay faragelin siyaasadeed iyo mid amni oo sheegeen dowladda kenya ay ka wada gudaha soomaaliya warar arrintaas ku saabsan ayaad gorurbaala doontaa waxyaabaa kala caawa barnaamijkan kusoo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona hay-adda nabadsugiisa doonka dharanka soomaalida ayaa shirad ku sii deysay gudoomiyaha rugta ganacsiga maamulka gobolka banaadir oo in ka badan toban maalmood ugu xiran mise magaalada caasimadaahe muqdisho warar arrintaas ku saabsan ayaad gorurbaala doontaan waxyaabaha kala caawa barnaamijkan kusoo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona degmada doble ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland waxaa caawa ka taagan xiisad ee ka dhalatay kadib markii la sheegay in ciidamo ka tirsan kuwa duulka sida gaarkan u tababaran hercad halkaasi caawa ku wajahan yihiin waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal xaalad kacabsanan caawa degmadaasi laga soo waranayo waxyaabaha kale caawa barnaamijka aan kusoo qaadan doona haddii allah awoodda laga heli waxaa qayb ka noqon doona degmada cadaba waxaa maanta lagu qaatay xabad ballaaran oo lagu calaamasaanayay nabadoon yusri muuse jirow oo ka mid ah nabadoonada ee qabeelada degmada cadado waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal maxalka qodobada laga sii yeeshay munaasabadaasi qodobadaas iyo wixii soo kordhinta barnaamijka ku jira maal doontaan xubintaas kooxintaha bannada ee kalamaan qeybaa dambe barnaamijka ku dhugaysa doontiin heystaan tebintii diyaarinta barnaamijkan waa anigu xasan saaxiibkay haashim cumar xasan iyo barnaamijka caw farsamaynaya ee waa markilayo xulasho huraysada
waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dowladda caado ay ka dhigteen in safaro aan loo baahnayn lagu sii socdo haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurku waa weley yaan gadaal ka geli dib la xiraayo ma jiraayo markaan sawaab ka adkaanno markaasaan baawar ku raaxaysanayno laakiin isma keeni karto adoo dagaal ku jira inay gudaska ummadda ka xiran yihiin
maxaa culumadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qatiflagu dhaco kasaraha lagu farxaa kaneecad nabadgeliyo miyaa qaybkiiba la nacay aneexaad nabadgeliyo miyaa qaybkiiba la nacay miyaad khadladunku ji kulan wanaagsan ayaan adilana saaxiibeel kusoo dhawo barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa magaalada caasimada ah ee muqdisho wasiirka wasaaradda ganacsiga dowladda federaalka soomaaliya oo xir shiraad maanta ku qabtay magaalada caasimada ah ee muqdisho waxuu ka hadlay ee, xaaladda ee, iibka ee, ganacsiga wadanka soosaarka wadanka waxaa ganacsatada soomaalida uga baaqay in la baro islamarkaas ay soo saartaan wax soosaarka wadanka ayna wax badan ay ku dhiiranaadaan
wasaaraddu runtii waxay wadaa dadaal lagu diiwaangelinaayo ama diiwaangelinta ee, ganacsiga lagu fududaynaayo loogu sahlaayo ganacsatadu inay hesho adeega ay u baahan tahay sida ugu fudud aan rajaynayno mustaqbalka in ayagoon wasaaradda imaan halka ay joogaan ay ka heli karaan een, ganacsiga een, shahaadooyinka ay isku diiwaangelin karaan wasaaradda halkaasna ay ka heli karaan een, adeegyada ay u baahan yihiin waxaan rabnaa inaan soomaaliya ka soo qaadno meeshii ay shalay jo- maanta joogto oo ah dalka ugu hooseeya xagga fuudaynta ganacsiga oo runtii aan rabno inaan dadaal ka muujinno in soomaaliya haddii ahayd dalka ugu hooseeyey een, muxuu ahaa maanta ay tahay inaan kor u soo qaadno sumcadda iyo sharafta ee soomaaliya taasina waxaa fuudayn kara ganacsatada soomaaliyeed oo uu ka mid yahay suuqa maanta aan joogno oo sanadkiiba laba mar la qabto ama lixdii biloodba hal mar Ee, runtii wuxuu ka mid yahay waxyaabaha fuudaynaya ganacsiga waxyaabaha tusinaya in soomaaliya ganacsigu ka socdo in sooma waa dhinaca wanaagsan ee soomaaliya marka waxaan rabnaa oo kale in ganacsatadeennu maanta ee, dalkeennu wuxuu ku xiran yahay waa dal ee, runtii wax soo galaan laakiin aan waxba dhoosin taasna waxaan rabnaa maadaama dalkeenu yahay dal khayraad fara badan ilaahay ku banaystay hadday noqon lahayd xag xoolo hadday noqon lahayd beer hadday noqon lahayd kalluumaysi in dalkeenu iyo khayraadka kalo macaadiinta iyo shidaalku iyo kamid yihiin in dalkeenu uu noqdo dal wax dhoosiya hadda runtii aad ayay argagaxu leedahay meesha aan marayno ee, ka ganacsiyahan adduunka Een, meel kale waxaan ka doonaya dal gudaheenna waxa aan ka soo saarno oo dalkeena u isticmaalo waxaa aad uga badan waxa dibadda laga keeno marka waxaan ku dhiirigelinayaa marka ganacsatada halkaan isugu timid oo dhallinyarada u badan in la dhiirigeliyo wax soo saarka dalka in la dhiirigeliyo warshadaynta dalka wasaar wasaaradduna arrintaas qayb ay ka noqon doontaa waxay ku bixin doontaa juhdiga ugu weyn waxaan dhiirigelinaynaa oo runtii aan rabnaa inaan hawsha ka xariirno inaan aad u dhiirigelinno ganacsiga gabdhaha halkaana lagugu sheegay oo runtii aan aad u soo dhaweynayno annagoo ogsoon gabdhaha soomaaliyeed inay lafdhabar u ahaayeen qoysaska soomaaliyeed si ay u jiri lahaayeen ganacsiga ay sameeyaan inuu yahay ganacsi aad u ballaaran ganacsi aad muhiim ugu ah bulshada waxaan rabaa marka ganacsigaas in la kobciyo runtii ganacsigaas inuu kobco miro dhalo uu meel gaaro waxaan rabaa oo kale runtii inaan mahad ballaaran aan u celiyo runta ganacsiga iyo warshadaha oo ganacsatada hoggaanka u ah oo runtii hogaamintooda suuban wax badan ay u tareen ganacsatada runtii ay nagala sha- nagala dhexayso wada shaqayn aad u dhow annaga iyo ganacsatada isku kaayo xidha isku-xirkigooduna uu laga maarmaan u yahay in ganacsigeennu uu kobco runtii ugu dambayn waxaan rabaa oon halkaan uga faa'iidaysanayaa ganacsatada halkaan joogta si ganacsigooda uu midho u dhalo si hadafkii suuqaan aan u- u nihi maanta uu noqdo mid ujeeddooyinkii loogu talagalay aanu ka gaadhno dhammaantood kulley waxaan rajaynaynaa inay ka diiwaan gashan yihiin wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha soo sidaas maaha ganacsiga halkaa kusoo fadhigayso muxuu ahaa bandhiga soo ma haysaan diiwaangelinta wasaaradda walaa museye ma waxaan rajaynaynaa biidnillaahi alkariim inay inay haystaan inta ka dhimana ay soo bandhigaan waxaan kaloon ku gawaadinaynaa ganacsatada ee, runtii alaabaha ay soo bandhigayaan badeecadaha iyo adeegyada ay halkaa ku soo bandhiganayaan inay noqoto mid taya leh waxaa weeye qiimadaba qiimaha oo jabankirihiyaan la eegine waxaa shacabka soomaaliyeed loo ay garanayaan waxa shacab- shacabka soomaaliyeed ay isticmaalayaan in tayadooda aad loo hubiyo taasina waa waxaan is leenahay waa arrin laga maarmaana tayadu waxay usii sahlaysaa dadka soomaaliyeed ama bulshada soomaaliyeed inay helaan wax bed qaba inay gataan badeecad bed leh bed qabta inay gadato taas u sahlaysa caafimaad ahaan iyo dhaqaale ahaan intaba ka caawinayso dadka soomaaliyeed ilaalinaysa badbaadinaysa waxaan kaloo rabnaa ayadana oo kaga xariiraynaa inaad dhammaantiin noqotaan canshuur bixiyaal haddaan canshuurta la bixin hadda ma la qaban karo adeegyada shacabka soomaaliyeed u baahan yihiin hadday noqon laheed waxbarasho hadday noqon laheed waddooyin hadday noqon laheed maxaa la jiray adeegyada kala duwan oo shacabka soomaaliyeed baahida weyn u qabo marka hadalka waa idinku dheereeyey waxaan u maraynaa inaan kullay suuqa ku soo wareegi doono waxaan rajaynaynaa biidnillaahi alkariim suuqaani inuu ballaarto waa suuq faa'iido weyn inoo leh wuxuu sahlayaa isdhexgalkii bulshada waa meel ay ku kulmaan sida aan arkayno ganacsatadii iyo dadweynihii soomaaliyeed ee waxiidsanayey idinka ayaa layseekii dhex bixi doonaa waxaan rajaynayaa suuqan kan xiga inuu nagala soo qayb galo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaaruhu nagala soo qayb galo mudane xasan cali khayre taasina waxayna tusaysaa kulley muxuu ahaa hadduu noo ballaarto oo meel madaxda dalka ay imaan karta uu noqdo in ganacsigeenna ay door weyn muxuu ahaa ay ka qaadan karto inuu suu kabco mar walba madaxda dalku waxay diyaar u yihiin oo wasaaradeedu ay ka mid tahay iyo madaxda sare ee dalkuba inay ganacsatada soomaaliyeed ay dhinac istaagaan ganacsatada soomaaliyeed ay alxamdulilaahi la qabtaan ku kaalmeeyaan ku garab galaan kobaca dhaqaalahooda si dalka uuna inoogu kobco dhallinyaradeedu ay shaqo u hesho dhibaatooyinka jira hadda oo ay ka mid yihiin amni darrada iyo fakriga iyo jahliga intuba hoosay ubacayaan haddii ganacsigu uu kordho
wasiirka wasaaradda ganacsiga dowladda federaalka soomaaliya ayuu kaatahaa sheegay in loo baahan yahay in gacsaga waddanka loo sheego inaad muhiim ah tahay wax soo saarka waddanka barnaamijka warashaa waraasada ee dhegeysan saaxiibo aan xawala socota saaxiibyada waxaana markaan dib usoo laabanaya magaalada cadaado xaflad lagu calaamatarayay nabda yuusuf muuse jirow oo ka mid ah nabadoonada ee qabeelka degdegmada cadaado ayaa maanta lagu calaamataaray magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug waxaana ka qayb galay maamulka degmada cadaado mas-uuliyiin ka tirsan galmudug iyo waxgaradka degmada cadaado ee deegaanka ku dhowdow waxgaradka ay ka qayb galay xafladaasi ayaa nabadoonka waxay ku ammaaneen ee doorka uu ka qaadanayo ama uu kusoo biiri doono islamarkaasna uu ka shaqeyn doono cadaaladda iyo ee dadku nabadoonka u yahay
waxaan kaloo leeyahay nabadoonnada waxay tihin ninbaa wuxuu yidhi ninbaa kas wiilu geeri weynla-aan baa ku dhacday caruur buu waayey markaas wuxuu yidhi ilaahu haddaad wiil isiiso afartan magaalada maraqoodan cadowga maalintii dambaa wiilkii u dhastay wiilkii markuu dhastay afartan gaangalana waa la waayay nag nag kastoo lamo sii loo raadinayaa nin loo yimid waxaa layidhi anusaa iyo dale waxa dhiga jiray meelna waxayni wasaalayaa nin nabadoona ree jiray madaxayo walaha inta ka dhahayna qafkiisa qodaayii afartan galala laga soo qabtay hadda kuwa shiiku sheegay maa kuwa shiiku seebay u baqeen waa kuwa aan baqin markii laga soo qabtay afartan kala galana halkaasaa lagu keliyi marka su-aalkaasaa laga haray waxaan leeyahay habeenka jira labadoonnimadu iska qaada maahan waa shida socotaa ilaahay waxaan ka baryaynaa maadaama aan labadoonnimo hore anuu kugu arkay adigu inaad cusuufaydala mooyo dhibkaas ilaahay inuu kuu fududeeyo kana xisaabtanto labadoonnadana dhammaanaan u sheegaynimooda waa inuu ka baqa dhibka socda kuwa dambe la duuba doono tashawurihiisii oo dhan dhammaantood waa soo dhamaystireen waxaan dib ugu laabanayaa salaanta guddiga qabanqaabada calaamasaarka nabadoonka dhammaan kasoo qaybgalayaasha beesha dagasha dhigtay dhammaan rag badan oo qaybaha bulshadooda kala duwan oo fadhiyo oo inta garanayo oo u horeeyo maamulka degmada oo gudoomiyuhu kuka ugu horeeyo kuwa kale dhammaan ninka lagatiicay madaxweynihii dhammaantood waa salaamayaa mid walba tiitirka uu leeyahay rag iyo dumar waxaan ku salaamayaa qof walba tiitirka uu leeyahay haddaan ka soo gudbo waxaan soo dhaweynaynaa nadadoonka cusub oo xafladan loo dhigay ayaan soo dhaweynaynaa nabadoon yuusuf muuse jiirow soo dhawow nabadan soo dhawow waa kula shaqayn doonaa adigana ilaahay ha ku waafajiyo wanaagga nabadoon muslimiin allah kaa dhigan leenahay mid ummadda u dhexeeya inaad tahay markii ninku nabadoon noqdo ummadda dhan muslimiintu nabadoon u yahay gaar ahaan reer xaaji saleelaan hadday nin duubaan dhaqankooda waxaa ka mida ninkaa la duubo nabadoonka sidaa kor loo duubo inuu dhammaan beesha nabadoon u yahay meesha u joogo oo ku matalo soo dhawow waan leenahay beesha duubtana waxaan leenahay hawda harinina duubista la duubo la shaqeeyaan leenahay isagana waxaan leenahay dhig iyo dhaqan iyo dheef wixii beeshu leedahay adiga wakiil ka ah annaguna waa ku aqbalnay waana kula shaqayn doonaa allahna kuu fudeeyo isagaa iga dambayn doona sidii la sheegaba waxuma badna annagu sidaasan diyaar u nahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
bacda salaam xafladan quruxda badan nabadoon yuusuf muuse jiidow lagu calaba saarayo xabiibkii dhigay markii sharafka qaybahooda kala duwan ee ka soo galay ee ka soo qayb galay hadday maamul yihiin hadday odayaal yihiin hadday ugaarta yihiin hadday dhallinyaro yihiin hadday dumar yihiin dhammaan intii ka soo qaybkasi taageen mar labaad assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda salaam ilaahay waa mahadsan waxaa la yidhi warku waa koob kooban yahay sheegu markuu wacdiyo wuxuu yidhi noqdo ninka la yidhaha ahlunaar ilaa in yarooba soo dhaway maahane waxaan leenahay ilaahow naaran kaa magan galnay anuu nabadoon mahay hadda nabadoonka waa soo dhaweynaynaa culayska loo dhiibana waxaan leenahay ilaahay hawsuugada nabadoon culayshaa laguu dhiibay ilaahay hakuu fududeeyo qabiilkii xilkaa culayska badan u qabtaa waxaan leenahay sida aan saleebaan ku aragnay nabadoon dhibaa loo dhiibaa laakiin lalama shaqeeyee inta dib u dhiibtaan howla harinina ilaahay ugu cabsada mas-uuliyaddii qofka aad u dhiibtaan inaanaan kula shaqayn waxaan isleenahay hadda ma yeeli doontaan dadkoodu qabaerasiaadiina qofka aad mas-uuliyadtaasaan waa la shaqayn doontaan aniga inaan kusii dheeraado ma rabo nabadoonkana waa soo dhaweynaynaa culayska loo dhiibana ilaahay hakula garab galo ha kuu fududaalen wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
xafladow xafladoodoo waxaan joogay nabadoon lagu caleema saarayo laguna duubayo xafladan waxaad moodaa maamuuskeeda iyo arrinteeda inay si gaarato mid aad ugu mug weyn inay taad mooda wixii laga hadalin lahaa waa laga hadlay nabadoonka waxaan ku soo dhawaynaynaa gacno furan wanaag hambalyo aan ku soo dhawaynaynaa waxaanaan kula dardaarmayaa wixii kale waa lagala dardaarmaya nabadoon cusubaad tahay nin diinta islaamka wax ka yaqaana waa lagugu tilmaamay waana tahay shareecada islaamka nabadoonnada inaad ku boorido ayna ku shaqeeyaan saasaan kaa aan kaa codsanaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu kuwa jooga adiga kuwadoo dhibkaa ka babo ilaahayna xibtaan soo darso ku qaatay ha kula soo uuso dadka baalaysaano alaysaa jaalawda kusuga horta ma saarin laakiin waxbaran
oo khiyaarta oo la soo dumay ilaahay baanu mahad celin alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin adigo uga daraablaan laga sharbixiyo xafladaas laga moodo dadkaan in cadaada leedahay oo cadaada degaan yihiin ilaahay maalinta alxamdulilah qayb ducada rag baa iska lahaaye rabbigay baa qaybkaan uga sugrine maasha allah intaa waxaan ku barahayaa nabaddoonka la doofay yuusuf muuse jidow anagu waxalimayno waxaan ku faraxnay waa shiiqnay shiiqna inaa wacdiyaa elabtari xoolaha xudimaysaa caamada shiiq lama wacdiyo laakiin wixii kitaabka aad ku aragtaa ka raaxas caamadu adiga alxamdulilaahi rabbilcaalamiin halka taasaan waa gaabsanahayaaho taas yeel iyo taas yeel aan nabadoo hadda aalmugaala lagu sheeg waa u faraxna haddau sugiya waana toosinaya kada asoge ayadu saasa leedahay wax ilaahay looga sugiyo marka waa u baahnay meeshaas inay ku soo daranto reegaarkow waa waxaan kabaynay waa u hambalyeynaynaa waalihii maanta ku soo naaxday wax walbaba in maaragtaa degadeeda lagu tilmaamo tilintooda badsadaan oo shirka ka muuqdaan waxaan doonaynay raggii gartay waa uga mahad celinaynaa uga mahad celinayna hadda daqiiqooyin baa la hadlahayaa iyo hadalku waa iska gaaban yahaye geelidiin baa alxamdulilah si wanaagsan baa salaadii kugu soo celinay rayga barwaaqana allah ka dhigo nabadoonkana kiixinkiisa kuta allah ka dhigo ducana ku barayna duca dad waana kula shaqaynaynaa weynay abaarkan iyo kuma qabsanaysiyo maaragta qofxadise saas saasa waa الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أول والله يا الله مهلا لا هي ليش مسوق يعني يا تام مهلا بعد يلا أنظر وين أقول تقديره أريد أعلم الكوى سوى واحد وثاني وأمرنا هاي قولنا أعلم الكوى سوى أمرنا هاي وأنا هاي كتير لو دوكا مرتا وأنا waxay wadadaan bixinayaa horo nabaddoonku waa dhacaa annaga nabaddoonku waa joogaa waana hadalkii hadal waana hada ahaado waxa weeye waxaan rabaa inaan sheego waxay tahay dadka meeshaan isugu yimid oo ka soo qeyb galay feetalku siday leeyihiin iyo dadka dhigay nolosha oo xafladan dhigay quruxda badan waxaan horta marka hore ummadda dhan islaan ku salaamay salaanta islaamka salaam calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaanta dib waxaan rabaa inaan sheego waxay tahay anugu hadda ma yihin ogoon ku soo fiir laakiin waxaan leeyahay horka maadaama hadda ay ku socoto sistamku si wanaagsan oo oo aniguna ogtahay waxa hadda ka hor dhacday hadda ma ahin nabadoon laakiin la shaqeeyaasha odayaasha ahay laakiin waagaa meel hula niman ay ku akriyeen saatahay waa akriyeen hadda ka hor baa sheegay hawshaani waxay ku socotaa marka hawl weyo ciddii haddeen ka tacabir qaadanaysaa haddii alla idmaahayo culustay ku socotaa anugu marka waxaan leeyahay oo rabaa inaan ka bayro raggii hore ummada la duwayo yaa la dabaajin waxaan rabaa iyagu inaysan u soo biirin ayagaan ku biirno marka kale waxaan rabaa oo rabaaimada inaan u sheego qofka daacaddiisa anfacaysa iyo wixii asaga ilaahay fasiiyo dadka ama asagaa dhici doona ama dadkaa dhici doona meeshii ilaahay raalli ka yahay ubaana maaragtay loo rajici doona haddii ilaahay idmo oo la rajici doona waxaan rabaa kale inaan ku soo dhaweeyaa waxay tahay warku inaan gaabiyaan rabaaye nabadon kale asaga asagaa istilmaamay meeshaan ma jeeda hadda ma ku arko laakiin waa u jeeday waan arki doonaa mana ihi yacni maaragtay tilmaantiisa ugu laaban maayo waa tilmaamaya laakiin fudusixiyaa laga baxayoo awal sadxii tobaan ahay cudurkaa fuduba ahaa aniguna lix fudubii fudubaan ahay ogaada waxaa weeye anukaasa halkaasaa hoolaa shaqaaso uu ka soo dhaweeyo nabadoo soo dhawow aad iyo aada hablidaan u culus tahay weliba waxaan leeyahay dadka isi doona nabadoonada waa ku cuslaan doontaa baasha arinteedii hore loo raaco nabdoonka lagu ekeeyo xaruurta intaale wax ka soo qeybgeli horta baa waa islaanaysa halka ilaa ninka dambeeya ayagu ka kala kasii islaamo ay tegaysaa ay tegaysaa marka hawshaana waa culus tahay dadkiisa allah kuu guuleeyo anaga allah loo guuleeyo ummaddii ka soo qalqaalisay waxaan maalin kala filayaa maala xaafadda iyo dadka araacinta alaabada qalqabayaasha iyo arrintaa yacni magaranaysaa mas-uuliyiinta ee dhinaca dhinac maamulada soo qayb gashay iyo dhinaca kaloo maaragtay laga cusbeeyo gobollada deerka laga yimid intaba mar lamaa hoynayay salaadtii oo laba haddana waa waan soo dhaweynayaa walaalayaal asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sheekaynkaasu iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha islaamka meesheekiisii oo dhan waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaam kadib haddaan magaca seerseereeyaan laga yaabin inay aqoon karo baan ahayn ee waxaan soo dhaweynayaa nabado yuusuf muuse jiro soo dhawow soo dhow kusoo dhawow nabadgelladii ka hanreeyey ee beesha reexaasi kusoo dhawow waa kusoo dhaweynayna intaas kadib reerka kowgeena adoonka dooratay niman cusub maahan oo hadda soo biirsay laakiin waxaan dareemayaa nabadoonku nabadoonka aniga xigay inuu yahay aniga laftigeygu jeedada hadda kasoo baxaan ka soo baxay nabadoon soo dhawow idina deerkaaku sidoo kale layli cusub baa tihiin marka banaanka markaan isugu nimaada aalifka idiin meerinaya haddaan layno soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu baan baantilagan isku wadataa ido intaas kadib waxaan leenahay nabadoonka soo dhawow waxayna tahay waa sida hadda la sheego jilada rag badana kaaga horreeyey waxaan kamida kuu sheegayaa sida hadda ugu soo dhaweeyey iyo aniga halkaana waxaa layna saaray saanoo kalea laygu soo dhaweeyey dadka dhanna markii lay soo dhaweeya igu dambeysay mar markii lay soo dhaweeya igu dambeysay hadda hadda kadib wixii reerkaa buunaanu sheegay umaad ka arkaysaa dadkana inta dhawoobay inta la gelaysa dadka waxaa leeyahay soo dhawow ayaantaana waxaan isleeyahay dagaalka aad ay ugu fiican yihiin hadda oo ummadii hadda ka soo wada dhigeen nabadoono shiicalta arrinkaa ka horreeyo shahiidubaa la keeno waylata marka qayrbayba qabaano kulligood marka dadka inaad diinta ugula fatajiraan waxaan doonayna wada aday u mahadsan yihiin hadday culubadii keeneen hadday diinta kaala diidaan inaan ka tagno noo ogolaan culubadii ka waafajin karo marka mas-uuliyaal oo madaxweyneyaal iyo wasiiro iyo dad gergogeynaha oo qaaliya oo badan baa fadhiya meeshaan ogoodiina hol kale kudanay marway waxay ku tilaamayaan salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaam marka koowaad ilaahay baa mahad iskale waxaan u mahad celinaynaa beesha deergaarkow ay beter aysow nabadoonka ay buuganayaan muuse yuusuf jiirow iyo yuusuf yuusuf muuse jiirow iyo dadka uu nabadoonka u yahay haddii qorfada jooga yimaadeen haddii xagar ka yimaadeen meel kasta ay joogaan bawaan u mahadcelinaa aad iyo aad bay umaadsan yihiin xafladan quruxda badan leh oo ay soo agaasiyeen way ku maadsiiyeen aad iyo aad bay umaadsan yihiin annaga hadda odayaasheenkii hore nabadoonada ahaa nabadoonkaan wuxuu dheer yahay annaga wax loo taafaro lama arko waailasan bashiilaha dhalinyareenka waa dad cusub waaye intaasi waa saaidu waalkeena waa layn xoogaa waa layn xonaanisleeyahay nabadda soo dhawow anugu dee hadda ka hortaan meesha xasanada waxaa sheegay hadda nabadoonwaaskan inta iyo nabadoonka cusub anugu hambalyin maayo waan u ducaynayaa sababta ay tahay dhibka iyo waxa aqbala laga sheegaya adduunyada sida lagu haysata intaba waa ogsoonnahay nabadda waxaan ku leenahay ilaahay hakula garab galo adduun iyo aakhirada ilaahay hakuu fuudayo xitaa culayska badan leh waa reer culayska badan weeye waxaan kaloo kugu kugu sii bogaadinayaa xeerkii shaaxda caliil ama culamadooda waa kugun adiga kuwa kaaraysa xasan cadiin oo kaleeto inaan haddii ilaahayba ku idmaayo aad ardiinta islaamka aad dadkaasi diinaysul aad ugu faaqdiin aad ugu furtiin sharaftooda aad ku duulaydiin alla kaxabsiga aadna xusuusisiin aad yidhaahdan ayaga intigarkeena haddii ilaahay yidhaahdo midhigaa hadda xoogaha aslena mamnuucay ka baxtirina gabdhahana raalli ha ahaadeen waxay laga tirsanayaan waxaan maqli jirnay beeshii lixadoo tiraamootada haweenka iyo waxyaalahaas laakiin qorqora weydiin doonaa insha allah waan mahsud saada calaykum iyo talada iyo isfoofinta iyo dadaalka la sameeyo horta marka hore ilaahay baa laga suganaya marka ku xigta waxaan mahad weyn u celinaynaa qabanqaabiyaasha shirkaan soo abaabulay siday u dhammaystireen hadday siyaasiyan tahay hadday qowmo tahay hadday qabiyaasha tahay sida ay u soo jaangooyeen oo u dhammaystireen mahad weyn baan celinayna marka ku xigta shirarka qaarkood waxaan arki jirnay iyadoo la yidhaahdo mawduucii qof ka hadlayay qofkaba kama hadliso hadduu hadlayaa waxaad ogaanaysaan tani waa isku mawduuc kii hore meeshuu hore inaad basid maahay kaa kaloo bannaan ma jirto mid cusub naga sugi maysaan taas waa middaas mid kale oo noo gaara ayaan idiin sheegayaa haddaan nahay qabiilaadka afarta qabiilo oo haysow walaalayaal saleeban annagoo arrintan waxaan ka soo suraynay oo shalay ugu dambaysay inay haysow saddex meelood ayay wax ku dhashan jireen afar meelood oo beesha ugu dambaysa ay tahay beesha gaarkow ayaan ku soo heshiinay dadkana haddaad maqasho ummad badan oo laysu keenayo haddaan dacwa jirin waxa laga rabaayo waa markhaati waxa laga rabaayo waa markhaati saleebaan waxaan idiin keennay hayshow talo badan ay wadeen inay go-aan ku gaareen afar xidmood afar qaybood oo isleeg inaan wax ku qaybsano markii ummad isqabato maamul ay waayaan waxaa u xafiisa u garsoora u guddoona dadkooda kale oo qabiilka la sheegta salay baan annagu intaasaan kusoo heshiinay idinkana markhaati aynu kugu keennay inaan wadka ugu doomarana dad yar iga dambeeyaanna nasiibaan u helnay ilaahay baan uga shukraynaa intaasoo orod oo kala horraysay oo kala dambaysay inaan naga horreeyeen ilaahay baan uga shukraynaa nala kuma dulmin ee dhalashadeenaa sidaa wabilahi tawfiiq
والصلاة والسلام على نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا قرة عيننا صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن والاه walaalayaal naftayda yatiinaba waxaan hayaa ilaahay cabsidiisa waa kala wacdiyo waa lagu furay laakiin waxay iska tahay wadaad hadduu istaago sidaas waa ku wanaagsan waxa weeye marka xafladda wixii loo yimi waxay ahaayeen nabadoonka shiika ah oo meesha lagu caleema saarahayay in laga hadlo shiika waa soo dhawaynaynaa nabadoonnimadiisaan soo dhawaynaynaa macnaha uu yahay baan soo dhawaynaynaa anugu waxaa ahay inta ka haratay ninka ugu aqoono baaha shaqiyatiisa waayo isku macallin baa nahay isku shir baana nahay shiiku wuxuu ka mid yahay sheekh maxamed sheekh axmed faarax ardadiisii qur-aanka uu baray dabadeed wuxuu ka mid yahay xigtii sheekh axmed cali sidii nabadoonshe cadibo ugu sheegay wuxuu ahaa dadkii yani maaragtay iyadoon ciidamo buubin in badan dalaalo oo ku dalaalo wanaaga ku dalaalo waa intan ka aqaan sidaa marka markuu yahay abti waxa u ah ninkii bixiyey wadaadado duqooba waa la duqoobaaye sooma guuleen awowdiis buu ahaa macnaha sidaas weeye wayaa duqooba waa la duqoobaaye macnaha dadku dhaantay iska hawaayo iska karaanahay marka luurdadu duban waa la duboolay haddana maamaayakooda dhaxsho ugu dhacanta niman huurdahaya iyo xaajiidku iska taagan afar iyo labaatanka sacka ku maahanhaya marka adigu waxaa leeyahay luurdadu janna marwada hurdada laga to waayo waxaan arkay wuu sheekhi ciis xasan ali xarab maaanta ka baxay habeenkii oo dhan buuna hurday ninkaas baa awowo oo yani dhinacaasna sidaasuu ka yahay sidaas waxa weeye sida loo soo dhaweeye baan sida ku soo dhaweynay sida loogu duceeyo baan ugu duceyno waxaan leenahay ilaahay kuma kala malxinta lagu dhiibay haddii aan wax yar ka hadlo yani hadalkii maxamuud ninka la yidhaahdo carab uu ka hadlay horta waa la yidhaahdo dadku waa wada dhashay dad wada dhashay baanu nahay سلام الله قوة وهيث المهرعتي هيث موجود على أي بكر يوجد على الصاع انت تحسوي عمش على الله ما يقبل تعالوا يقبل يا خليل يقبل يا لا إله إلا الله يقبل يقبل يا لكن الله قليل لك تشعر وأنا نظرنا عن خليل جلاء من الله خليل جلاء من الله ونظرنا waxaana weli jooga anigu salada looga tashayo ugu dambeeyey qabiilku yani asagoo haysogo afar naado u qaysanaya oo ayotana saddex qaadanahaya wafaana mid qaadanahaya weli taasuma inaan tashan marka waxa weeye walayku mawduuc waxa weeye sidaas sunka ambaar xamalo weykeeda waana bayaynayna waxa weeye waan soo dhaweynayna in badan baan ku dhaweynayna garab xeerka salaad ka jiro wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
nimanka gudaha qaybaha kala duwan oo dhaqanka u horeeyo ugu soo horeeyo nabadon yusuf maanta la kugubayo iyo siyaasiyiinta uu madaxweyne sicir u horeeyo dhalinyarada oo gudoomiya ugu horeeyo haweenka oo gudoomiya ugu horeeyo saxaafadda ugu horeeyo kuwa u fiican awaalinta ugu horeeyo dhammaantood qaybaha kala duwan oo dhammaan halkaa fadhiya waa isalaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waqti ugu dambeeya lagu soo ugu badan ma jiro waxaan leeyahay marka hore waxaan soo dhaweynaynaa nabadoon yusuf waan soo dhaweynaynaa waxaan maankaa loo celinayaa beesha gaafow oo si fiican oo sharaf leh oo maamuus leh halkaa u samaysay waxaa weeyaa nabadoono hadday dadku noqonayaan sidaan oo kale ugu doontaan loo baahay hadda kahorna waa ka qayb galay midsidan kalaha busi oo cumar fadhiiso ugu doonayay macnaha bulshada waxaa rabaa dadka matalaya sidaan oo kale maxbal waxba loogu dhigo kabacdi lagu taageero waxaa weeye marka laba doon bisaan kaa layaani marka koowaad waxaan ka hadlayaa beesha sida hore u sheegeen duubatay nabadoonka nabadoonku aqaradii hore la sheegay waa naasta iyo masadkii la sheegaya ayuu tagi doonaa haddana lala shaqey marka waxa weeye qofku inuu baayo qaato oo weeraro waxaa sabab u ah markuu waayo wax maaragtay runtii la shaqeeya marka duruufa waxaad balifi kartaa wax walba dhibaataa sidaa darteed in loo shaqeeya loo baahan yahay nabadoonka waxaan runtii usoo jeedinayaa sida hadda la sheegay waxaan anfici karaa dadka in lagu dhaho shareecada islaamka lagu dhaho ayaa anfici karta dhammaantood intaasaan anfici karta war intii intii kale isku eeya oo hadda wada badanaa kusoo beeray nabadoonadeed sidaa dadka ku gaasha wasada kula barwaaqaysanaysaa aad u barwaaqaysanaysaa ilmo aad iyo aadan ku mahad celinayaa dhammaantii inta ka soo qeyb gashay waxaan rajaynayaa insha allah dadka halkaan yimid iyo tusaale fiican ma noqoto annaga dadadoo hadda dalabooda jirana inay saas ku gooro doonaan nabadoonadooda si fiican u sharfi doonaan nabadoonadooda hadda ka dambeeya waa dowladooda ay dowladnimada waxaan rabaa inay sharcaasaan kuu gaariyaan salaamu calaykum makana makana iyo kala dooro maanta waa kalaguud midba waa koroshiisa maanta waa kalaguud midba waa koroshiisa wax dhanbay korquleenoo kaleelkaaga la sheegin ee kursigaaga fadhiiso oo kaalintaada ka muuqo asalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu wacalaykm raxmatullahi barakaatu waxaan gelaynaa hoolasha qabada kadibna waa tukanaynaa salaadu hadda sidii hore maaha lix saac iyo soddon dagaal tukada labaatan kaasaba marka dhul meelay gelayaan hoolkooda waxaa guddiga oo nadaaminta xafladda kalharaynaya guddigu xafladda waa markaan tahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
wixii diinta iyo nabadoonka iyo cufrigiisa iyo waxkasta looga sheekeeyey waxaan rabaa kaliya inaan ku dardaarmo marka hore waxaan rabaa inaan iraahdo nabadoon soo dhawow dadka deelkadooda dhammaanta wax meesha xalada laga soo qayb gala inay ku soo dhaweeyaan maadaama aad maanta ay dhaqanka ku soo dhirtay waxaan rabaa marka inaan la dardaarmo dadka doodoonka kuroobay waxaan wada ogsoonnahay annagu maamulaanahay nabadoonnada waa la shaqaynaa waa aragnaa inta haddana waa mas-uuliintahay nabadoonno badanaa la duubay dadku marka ay nabadoonka duubayaan way fiican yihiin waxaa laga yaabaa ninkaas kumagaa asagoo gurigiisa iska jooga oo meel iska fadhiya oo aan dhihin hala i duubo oo aan dhihin xilala idiiso in lagu soo dhawa oo uu weliba diiday sidii kuwa ka horeeyo aan ognahay inay iyagoo ama iska joogo ganacsigooda iska haysta ama xoolada iskala joogta in la yidhi ladoonaa soomaysa ka carareen lagu qabsado habeenku marka ay qofka waxu diibayaan aad bay ay barnaamijka ugu tartarsiiyaan marka waxaa loo diibana walays badan ayuu kala kulmaa qabiilka dhexdiisa nabadoonka ka dhigtay waayo asagoo qabiilkaasuu nabadoon u yahay wuxuu nabadoon uga yahay wixii ay galaan inuu ka gudo inuu ka qaado wixii ka maqano uu doono wixii laga sheegto uu kala hadlo qof kastaana waxaan ognahay markii asaga uu xaqu ka maqan yahay wuxuu leeyahay nabadoon xaqayna noo keeno markii xaqa beeshu galana labaatan wejiya loo yeelaya marka uu fiican qanada u lahaa ay nabadoonadu naari galayaan waxaa laga yaabaa markaas qabiilka oo nabadoonka ka yahay wax ku maqaygu inuu ninkaasi isku dayo inuu qabiilkaas waxa ku maqan uu duugo inuu isku dayo inuu xaqa dadka islaameed uu ku istaago ayagoo sababo badan ay u geenayaan marka koowaad qabiilka waysu kaba kulmaayo ama waxaad biniaadankaba iskaga abuuran ama soomaalida ku abuuran iska qadiicada ayuu ah inuu dhibaatadaas ay halkaas ka dhacdo waana lagu naalgalaya cadaaladdarada qof kastoo mas-uulinayo annagoo aan ka bidna cadaaladdarra kastoo la sameeyo waa lagu naalgalaya oo waa waxa ugu daran oo dawliga lagu naalgalo marka waxaan leeyahay dadka nabadoonka duubay nabadoonkaas meesha ku dhurteen hawlahalinina beri xaqa dadku leeyahay markuu kasoo doona hadiidinida markuu yidhaa sasaday hadiidinida waayo waa waxa noqon jiray nabadoona wuxuu yidhi qabiil hebel deegaankaa ha laga guuro waa laga guurjiyo deegaankaa hala hala jogo waa la derijiyo nin hebel qabiilka ha laga saaro waa laga saarijiyo nin hebel qabiilka waa loo loo loo maaro waayo hala dilo waa la derijiyo hadda waxaase ma jiraan nabadoonka waxaa arkaysa wiil xun oo jidka lagu maayo wiil xun oo mooyaan waa aan saahilin in lala hadlo waxaa arkaysa nabadoonka waxay xaganahay oo jidka lagu maayo jidkana qabiilkeeda sirjaaya inta ku soo dhawaad dowlad cagadaas u taagmaayo hanuuqu socoda musuuqa kala martay dhibaatada dhacday ay ka mid tahay in nabadoonada la dulaysto qabiilooyinkaas oo ah duubay maalin kasta qof kala wado midkii xoolaha lagu leeyahay u diido kiisa joogana u diido nabadoonka lafurkiisa qori loo qaato nabadoonka lafurkiisa la handaway qabiilka asawa waxaa loo haddeer bulshada caalam nabadoon ku duubay niman dhalinyaraha oo sistegiisa ah waxay sameeyeen nabadoonka hindadaan weeraraan dhallinyaradii qabiilkaasaa soo baxday waa xireen waa qabteen xamal u dhowseen xaqna dhex gaarayeen qabiil wada qabiilkaas waxaa samayn lahaa waa laga qorsanayaa nabadoon daba laga murmo nabadoon laguna awoodahedaaye ayadoo marka suugas laga murmo ma adkaysaa degeedisaga wiilan geedka sabab ahaa maadaawdahadin si looga dambeeyo balaayo waa ayadoo laga dalaylaayeen waa dinkooda dadka intay iskaliyiin dadku hayga dambeeyeen ilaa ciidamadii irjiya oo somaali dowladii ma jiraan haddamaysiisiina dalkoofisiina isageel quraca waa iska sugteen rabsayd waxaa jira noolaana ka dhaqaanay anigoo lagu dhahantaa soo yeeli marka dadku tijaabiya dabadalada la bugeen tijaabo sameeye oo maanta dhibaatada jirta iska dhacda marka waxaan leeyahay waa ku dheeraaday intaasi waa guuraaba nabadoon kasta koofida loo galsiyaa meelna looga xarin qabiilku duusasaas bay loo hadlayaa isagana waxaa laga rabaa cadaalada laga rabaa sinnaana laga rabaa nabadoon soomaaliyeed hal waa nabadoonka markii nabadoon laga adego jufadu uu nabadoonku u yahay nabadoon ma aha soomaaliya dhan jufadaas wax ka galayaan soomaaliya dhan nabadoon u yahay marka waxaa rabaa sidana inuu u taagnaado intaas xafladii nabadoon yuusuf yuusuf wada diiwow waa noo furan tahay kulanaasan wadalna saaxiibyaal gudoomiyaha hay-adda socdaalka jeesada dowladda federaalk soomaaliya maxamed aadan koofi ayaa maanta magaalada caasimada ah muqdisho shir waqaad wadashirkaas oo ku saabsan xaaladda caafimaadka wadanka iyo hadda socdaalka wadanka islamarkaasna sheegay in arrintaasi ay ku dhegan yihiin hadda socdaalka jeesada ee dowladda federaalk soomaaliya
waxaan si dhow inagu la soconay xaaladaha cusub ee soo kordha ee cudurka la xiriira waxaan mar walba u shaqaynayay oo haddana ugu sii shaqayn doonaa haddii ay jiraan siyaasadaha ay wasaaradda caafimaadku u dejisay kahortaga xanuunkan waxyaabaha noocan oo kaleeta ayaa ay u baahan yihiin jinka ah waa xataa binaadamku uu dhamaystiri karo bay jiraan laakiin waxaan rajeynayna ilaahay inuu nacaawiyo oo dadaalada wasaado ay wadaan uu ilaahay inoo suurtageliyo inaan kaga hortagno waxaan hay-adda socdaalka ay ka howlgashaa oo ka shaqaysaa oo saraakiil socdaal ay bixiyaan ilaa shan iyo labaatan barood oo dadka laga soo galo dhammaantoodna waxaan gaarsiinay digniinaha ay hore u bixiso wasaaradda caafimaadku inkastoo aysan isku duruufo ahayn haddana waxaa jira dadaallo ay wadaan dadyaabo kale ee ka shaqeeya arrimaha caafimaadka la xiriira deegaanada kaleeto ee dalka laakiin si guud barahaasoo dhan waxay u diyaarsan yihiin inay xanuunkaasi ay kaalintooda ka qaataan la xiriiraan hubiyaan socdaalka qofkan iyo meelaha soo maray haddii ay la xiriirto si toosa iyo si dadban intaba xanuunadan xanuunkan wadamada laga helay waxay saraakiisha socdaalku la xiriiraan wakiilada caafimaadka iyo heeraha amniga si arkaa looga qabto waxaan aada hadda u dhageystay warbixinta wasaaradda caafimaadka nafdisay oo iyadana aan rajeynayno inaan ku helno iyadoo covid aan siiyo si aan u gaarsiino dhammaan barahaas dalka laga soo galo waxaan is leeyahay bini aadamka intii la faray ee ahayd dadaal uun la geysto in keliya aan u baahana inaan sameyno oo lawada hawl galo si guud marka saraakiisha socdaalku waxay diyaar u yihiin boqol kiiba boqol kaalintooda inay ka qaataan ka hortagga xanuunkan waxayna u koreegayaa silada sien oo waa halka laga soo bilaabo iyagu bay kusoo bilaabataa waan aragnaa inaan qalab la haysanin oo ay iyagu waxoodu waa waa bini aadam oo xanuunka ku dhici karaa laakiin waan ognahay duruufaha jiro oo qalabkii lama haysto maanta wixii loo baahnaa hase ahaatee waxay diyaar yihiin ugu bareeraan oo ay ka qayb qaataan kahortaga xanuunkan aad iyo aad aan ufaahsana inaan kasoo qayb galo shirkan wasaaradahaas waa abaabulada oo mahad celinayna wacyigelintuna inay joogto noqoto in xanuunkan uu ka dhamaanayo kaana ku tarin lahaa cilmigaa sharafta ay bartaan adeega mahadsantiin qayb gudmid barnaamijka ay soo gaadaan badan kusoo dhawaata haweenka kooxdaha badnida ee kalamaan
allehey alla waayey magacey muslim waayey gaashaankey geri waayey gamuunkey mariid waayey warankey magefaan waayey
warubniyow intuu hub ehoba haysata mayha marka dhahfadeysi kusidamnoodifaado walaka jara waladeerkani makan ula faanka gaaray aroodani waxaa maqli jiray allahey ka allah oo dee ka yaasin ani kuma aroosi kara iimaankaa sugo saasaa maqli jiray sid u qaada waaba ku dheelaya gabayge kuridada xawaa dumi karaa gabaga gooyoobe ma ihinoohe war ninkaani baroorta uu ku bilaabay waa dagaal hurine say wax u jiraan ayaantaanna wararku waa badnaayeene waraaneel madiidiba beryaawulle una qabateentahan alka qaado una qabateentahan alka qaado taasa dagaal hubisan hayne may calaa kulli xaal qaylo warma kama tunmaan ooyinta orgada ka weynna horaa loo yiri warnimayow run haddii la rabo soomaaliya waddo waxay ku socotay qori isku dhiigo hoolinba maalin kursiga ka dego xalka keliya oo ay hayso tare kaasuu ahaa waddadaa haddii lagala leexdana warka damriga la huri ma arooda gamuuleyda waxay dhihi jireen markay rabaan inay kabdheedaan kabtaa bilato abaroorato bari ha u dhacdo gamanka rid ay dhihi jireen warna miya oon dadnabadeeda haynay ha oo laadunkeedina ninka baaqu haaya may hayti war aniga waxaan idin leeyahay dirigay bariirta buusho guurow kaaga baaqa maayo aryaadaha guddoomiye hore gobolka banaadir cadagaaba wuxuu yidhi dalaha deegaanka ay doorta miyuu yidhi war lankesan sheegatan lanki iidanshay dharka jaaliga enka jiri ardaysa fasalka afaraadta kilaas hanhaayeen ma aha waa aysan soo sharaxa miyuu yidhi wargaabu garay safiirka maraykanka soomaahan xag gobolka banaadir ka galay war ra-iisal wasaarihii hore nuur caade itaaliyow jooga aryaadaha warka iga dhex gelina cadagaaba wuxuu yidhi shacabka soomaaliyeed cabsiinaa lagu wada eh halaga joojiyo uu yidhi wuxuuna yidhi cali dheeroo warramaaya raad iyo muqdishow laga soo deeyey sisanaaya koo shabaab qaar ka mida ammaanaya aanay soo qoreen waxaasna shacbigaa lagu cabsi gelihahe ha la joojiyo uu yidhi warna miyaa may leeray oo anti guulguuliska ogoyta gantaalisma ka ogoyasa maana inana guulguulne galnag meeliyo galaanka galaan eh war cadigow adigo ayuu dhihi doonaa wadada laga hartay dhigaarkeeda la yidhaah aryaadaha warka madeeyaan ku xusuusnay hadda ka hor nimaa yidhi cirkaasaan soo dumiyaa haddaan cayaarta layga dhaafo mid agtiisa rargayaa dhexda qadhoo kuga yidhi kaasuu yidhi cirka sootay mugaasuu yidhi intaad ka gele maxaad ka gashaan ka gele oo asigina yidhi cirow nabad dhulow nabad aasna qulix jiray waxaan dhaha wadaniyiintaa la xigtaaye qarandugu farkiisa ku mashquulinina dadweynihii qumanaayo diradii iyo dhiiggii xaggee baad ku qariseen quruniyaaf minshaar waydinku qarsoon yihiin waxna soomaad qabataan qabataan qabataan waxna soomaad qabataan anna quli jira horta beriga heestaas la qaadayaan uguwa joogayo adduunka waxaa raga isticmaal iyo af minshaar haddana waxaa rogaya qarandulis iyo muxaar af minshaar umuurihiisa wada ogaada af minshaar umuurihiisa wada ogaada abdulo wali kale leeray ileen tuugna waa tuug af minshaarna waa tuug waraadha hoogadii wadaniyiinta miyaa geedkii kalamaa maanta qabsaday kaararkooda baar oo ma sidanay wax ku toolan rabaan calaa kulli haal hoogaga wadaniyiinta doorashadii hawadaan tii galmudug iyonay tii koonfur galbeedan inka filan ee hoob sidaa soomaali kuwada roogasa wal aragadoona rakaada burilata yeleri hogoytana fiiyeye reed lamada kuma ilabaatan iyo kowtaas deeroy furnada isaaqow maanta waa hanjabe goormuu beer lafa yeeshay war aan hele dejigo hoblada daartufe warmadayaa bariisa ka baxa oo masuur afgala u malaynaya war talyaani wuxuu yidhaahdaa aqua basata non ritorno waxaana waa ismanjaato nimankan waraa ku daalinina waxaa la yidhi runtii dhimatay oo damaxriyo hadalla raadbeeliye raayul caamkii rabitaan qofeed lagaga roonaaye baddu riintay buuruhu ruxmoo qararaggiis waaye rejad samirtay beenna isku rogo wixii aad raacdeene awal hore racfaan iyo cambiil waanigii ridaye mar hadday shuruucdii riswadu ruugaga u siibtay ha raadsado xaqiisii shacbigu waa sidaan rabay yeera yeera yam maxaad ku qaadya yam haataasi ambaroytaas waxaa ku dhahmahay allah u naxariiste jenaraal xuseen kulmiye afrax ma jenaraal hasheedno kalu ahaa war heestoo hanta ka hor mayba ka dheega jiray yahaad yahaad maa yaraan karaaye wuxuu rabou yeeli karaaye yeeri yeeri yam yahaad u qaadiyam war kan lama xuseyn kulmiye sameeyey war markii xaaja adkaato xigmad baa la rabaaye in xogteeda akhbaarka iyo xirfadeeda aqoonta iyo murqaheeda iyo xoogga dhammaan la ysugu xoorsho sharci loogu xadeeyay ku xoroobi kartaa taas hagiigu way laakiin beryaagu ma lahaayoba axmed waran low yaa ku haystoolaya horaya war xujo ma falanta xaaja falanta la yiri anugu waxaan la yaabanahay sanad guurada nabad iyo nolol iyo sanad guurada kulmiye waxa isku soo taagay ninsuuno number otto number nove shaistare la legge agguale vertuto war hankoorku warjeeyanan walbahay ha tuusii kulmiye idaacadii dhilayo sadde haraf buu wiima koranka yaali k n n yahayti beryaagu hadilaa dhaafay keyda damidi n n ma ingoradaasan nabadi nolol ma hayne ka daranti furmada isaaqow dulmiga maanta geedka la timid ma dul yaraa kuu soo dhiibi nima yahaw dulya ma duqooba miya war dulyarma xishoodo waa sii cambaroo sideetan jira eejiye maanaga dhaaftaan warkiis war warmaysiina kalamaana waa laga cawday kuuriyada waqooyi kuuriyada koonfur burtuqiiska intaba waxay dhaheen waana laku sheegaa cid wax meesha tana ma afnaqaan ma afki kalamaanaan nugleer ugu jawaabaynahay dhaheen markayna leeyihiin afka kalama ma naqaan ayagaba afkooda waa naqaano juujaaqiiqaquuqadai waayo war madawiinaha kuuriyada waqooyi kii jeegada hiilinaaye kaasa haddaani abtirtayn hadgurada waa kala isku dhaafa mayle kasaasana doomkiin doomkiin dandan galow yaleere warwar ma haysiina gobolka gado marnaba ka daay ma lagu kala guura maaxmed madoodaa yimid janan maa la soo qabtay war mahintig waa usoo socda shabaabkii warku qaaday wareedhahan nagu degdeginina dhegaysta dawladdu waxaa lagu hay ciidan heli karti ayay isugu geystay yaa galmudugay dawladda ciidan ku daadguray jirtay ma laga soo celisan war haani baydawo hatu korlijeeyey wal hanagay yaahu maday isaagow adna hantiyaad bilowda miya war haanta iyo haruurku waa idinku kala go naga dhegaysta warka waxaa la yidhi degmooyin weligood aan ciidan dawladeed arag ayaa ku ooyey markay arkeen ciidamadii dawladda gobolka gada la geeyey maamulka jubbalandna waxay yidhaahdeen ciidamadaa dawladdu soo daadguraynaysaa dagaal ay ka hurinayaan jubbaland war ciidan dagaal waa shaqadiisi yaa u diyaarsanay la dagaalayaanay dheheen war warkaan laga dhex gelinine dawladdu waxay tidhi ciidankaani jubbada dhexay ka horeynaya shabaab anna waxaan ku riyooday degmada bu-aale oo ah caasimada jubbaland oo oomaar gareen lagu dooranayo warnimiyow may dheeray masaarmadi mooradii elakaoola moodada deniskarilinku oode labadii nool jidkunta danka deeru haysanta bu-aale may kuweydiidi anna waxaan ku riyooday axmed madooba bu-aale caasimada la ka bedelay intaan la xoray simiirkii horeba dedloowa aryaadaha war ma haysiina dawladdu waxay muqdisho isugu keentay odayaashii dhaqanka puntland iyo odayaashii dhaqanka dawlad deegaanka soomaali galbeed maxyawaanadaysa xulluwa madig waa heshiisinaysa mayraba arro war meeyar dhaqankii somalilan war nimankii oo meelooba liimadinaawa ka tataliyo ana liimadiyo bootiin deerna may ku weelasan aryaadaha warkaan hanaga dhex geline waxaan idin idhi anigu waxaan ku riyooday odayaashaanoo la leeyahay axmed madoobe iyo deni wax ka qabdha amba nagu fasax waa ku fasaxantihiin haddaa ragtiinu taga maxay u dhihi waayeen ikoro aan mu kala soo riyoodhe warka odayaasha mugaasaan kuu sheegaahe war odayaasha waxaa casho u sameeyey ra-iisul wasaare khayre war war mahaysiina waxaa la yidhi wasaaradda caafimaadka waraaqda ay ka fasaxtay isbitaalka yaardameyle madaxda sare waxba kama ogaa la yidhi waxayna ku kooban tahaa la yidhi wasiirka iyo agaasimihiisa marka waxaan la yaabanahay waxaan xaqiis ra-iisul wasaaruhu ogeyn wasiirka wadaa waxa kuu geynaya war gabadha waa qurbajooga turkiga lana taabta maxaa loo dhihi waaye war war mahaysiina gudoomiyaha gobolka banaadir cumar finis dhagaahyaalkii jididha kiirinaya gaade weeray muqdisho maqaam ha yeelata maafkiis ka soo yeerta sideedda fadaraayo ha loo diyaar garooba mou yiri war cumar finis sideedda maarta kala hadline warka naga suga war sideedda febraayo hobasun ka hadalnasee nabadi nolol ka haadeen war sideed tobanka may ma su-aalow qaaday labaiyo tobanka abriil cumar finis weligiis ma xusin maalintii guul wadayaasha sagaal iyo tobanka agoostana afkiisa kama maqal weligay war afar iyo tobanka oktoobar dadkii dhan markay ooyeen cumar finis wuxuu yidhi ooyimayna waa arsanayna war xooga wadaniyadii cumar finis waa shame war dad maranaha tihiine gudoomiyuhu jid cusub u dhisayaana dhegaysta dhagaxdii lagu xidhi lahaa ma diyaar harbaarmaw injirneernaqday nagashibdadani waa seetaan la yidhi warnamiyo afgoy madilan safar awta haraha galbeeda lah kuwadeegseeda lahay warkaas may ka jara war abwaangaarida wuxuu yidhi dawga aada boorale kuma geeyo daafeed war wala weyney daafeed xaggay ku taalla boorame dhowto horta xamar iyo muqdisho meeqa wadaa u dhexaysa aryaadaha hargeysa iyo maroodijeex inta masaafo u dhexaysa ma taqaanin warnamiyo madawiini lafta gareen baabuurkii baydhowlaha ku kornan ba afar alinka degidoon dhaxluun huraya siisun lahay may ka dii war gudoomiyaha golaha shacabka soo lagama sugin oo mas-uul soo dejis war baarlamaanka waa la fasaxni waa maran tahay warada sadexdeeda xisbi ee somaliland way isku maran yihin oo umay kala fuqin waryaaheendaysatiramudusudu wuxuu yidhi waxaan baalamaamaane ummadda allah kor wado warnamada war ma haysiine golaha barre iyo faroole midda kala raacday waa la yaab isdharbaanyoayna war dharbaacyaan lagaatee golaha wuxuu yidhi haddii faroole waxbarasho qiimaynayo ilmihiisaa laga arki lahaa war nabadoonada ka dhacda hirsabelle iyo puntland ay kasoo kala jeedaan golaha barre markuu warkaa sheegayo turkiguu jooga faroolena isla markiiba imaaraadku u hortay lamadaba kurburwaagahuma inii wareeriyan reed waradaan dadku way kala guranaya cagta u dhiga aryaadaha buuka xabka hadoo buuxsaday booska noogama tago xownugaa qabaha weliya albaabka xabsigaad garaacaysa war haysa baryo qaadee iska dhaaf wareertir dooma ku leeyahay lankun war axmed buur gudashadii waa iska qarqarxayeen waa jumhuuriyadda islaamkeeda toosaya niyow
war maxaali waa saxdaya
وما فيه من صعب الرحمن بكلمان برامج كنت تشعر كل هاي وحن كذا تجيك في بلغة برامج كأنه بلغة انت برامج كمل لعنا عندي بكرة مدونا صاحبي هابي ورقك
Thank you.